mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xaflad kooban oo xarigga looga jirayay moolka cusub ee xamarweyne moolkan cusub ee xamarweyne ayaa noqonaya goob ganacsi casri ah oo si weyn loo qalabeeyey kaasi oo bulshada ku nool degmada xamarweyne u fududeyn doona helista adeegyada ganacsi ay kaga baahan yihiin yaasiin maxamuud sheikh oo ka mid ah howlwadeenada dhismaha moolkan ayaa sharaxaya marxaladaha kala duwan oo uu soo maray dhismahan waxaa nagu dhiirigeliyey annaga gobolka banaadir iyadoo meeshaan si ay u taalla ilaahay ogyahay aana la keenay waxaa la yidhi waxaa la rabaa gobolka banaadir wuxuuna dhahay sidii wax looga qaban karo annagoo dhowr kambani ah alxamdulilaahi annagaa ku guulaysanay markaan ku guulaysanay saasaan shaqadii ku bilownay nasiib wanaag waxaan helnay dad na caawiyo nala shaqeeyo oo markaas ka mid ahaa guddoomiyaha degmada cismaan amaan naynaastiisa muriidi koow guddoomiyahaas dhallinyarada ah wuxuu ahay ninka habeen iyo maalin nala soo jeeday nala midda labaad wuxuu ahay ninka meekaaba markhaatiga la yidhaahdo qaamuus wuxuu wariniyo waxaan rabaa adigane waxaa lagaa rabaa inaad wax fiican qabato anigana aan ku cibaadaysto si ilaahay ogyahay ilaahay amarkiis qaamuus waxaan la dhehi lahay waa ku cibaadaysaya sababta ay tahay dad badan oo rabe meeshaan wax kasto inayna ka suurtagelin boqolkiiba sagaashan waxaa waaye waa ninka u garab dhigay nala dadaalay waddadan iyo waxa shaqo aan ka qaban annaka xoolo leen keennay laakiin number mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda degmooyinka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale madasha ka hadlay tilmaamayna in dhismahan casriga ah ee moolka xamarweyne uu ka mid noqonayo bilicda degmada xamarweyne iyo guud ahaan caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho markaa fiiriso moolkan marka faa'iidooyinka laga helayo shaqo abuur tiro badanna waa laga heli doonaa bilicna waa soo siyaadin doonaa oo magaalada muqdisho oo saad u qurux badan weliba wadadan markaa fiiriso waxay ka bilaabanayaan muqdisho mool city moolaa ku xiga banaad xamar weyne moolaa noogu xigsaday soomaali moolna waa soo socdaa oo hooyadii moolalka ah waa soo socdaa isaguna waxaan rajaynaynaa marka mudana guddoomiye waddadaani waxay ka soo bilaabataa afisyooni albaabka afisyooni ka bilaabataa ilaa iyo liiday socotaa waana waddo ganacsi waaye iyada dhan markaa fiiriso waa waddo ganacsi waaye waddadaas marka waxaan rajaynaynaa gobolka taakada yaroo u taalla iyo meesha ugu dambaysa taakada taalla inta laga furo inay isku furnaato magaalada oo dhan quruxday ka mid noqonaysaa weliba intaan doorashooyinka la gaarin inay noo furantaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaa yiraahdo
guddoomiyaha gobolka wuu la socoyaa waxaan u bixinay guddi guddigaas heshiis waxaa jira dowladda soomaaliya iyo moolkan wuxuu ka mid yahay meelihii markii la dhisaayey dhaleecinta ku bilowday hadda laakiin wuxuu noqday moolasha oo magaalada muqdisho muhiimka u ah gaar ahaan degmada xamarweyne waxay nasiib u heshay ilaa saddex mool oo mool muqdisho mool xamarweyne iyo mool soomaaliyaba laga furo waxaan rajeynaa insha allahu tacaala moolka african in laga furi doono degmooyinka bannaanka jira ee magaalada guddoomiya insha allah moolkan sida aad u jeedaan waa mool aada u qurux badan oo casri ah waxaan rabaa marka ganacsatada halkan joogta lagu xuduuma mid inaan u sheego annagu gobolka banaadir haddaan nahay waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawinno kuu fududayno kugu kaalmayno in aad wax qabsatid ummaddana wax u qabatid magaaladana wax u qabatid moolkan dhulka waxaa iskale dowladda hoose qayb waxaa kule dowladda hoose dadka kale waxaan u ballanqaadaynaa inaan sidaas samayn doono dhul badan oo ay dowladda hoose leedahay ciddii naga soo codsata ee sidanoo kale ka dhigi karta waa condition waa shuruud sidanoo kale ka dhigi karta in aynu samayno waxa hadda aan samayto xubinta ganacsiga magaalada muqdisho isbeddel ballaaran ayay sameynaysaa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir marka loo eego dhanka ganacsiga iyo horumarinta dhismooyinka danta guud